Isbeddelka saxeexada ee magaalada Beledweyne ayaa bilaabay diiwaangelinta hooyooyinka u baahan inay ka faa'iidaystaan olole bishan ah oo qalimo lacag la'aan ah loogu sameynayo hooyooyinka qaba isku furanka. Ololahan ayaa socon doona muddo bil ah iyadoo laga bilaabi doono labaatanka bishan. Dr Maxamed Xuseen Maxamed Soomaali agaasimaha guud ee isbeddelka saxeexada ayaa ka warbixiyey ololahan ay sameyn doonaan iyo sidoo kaleeto dadka ka faa'iidaysan doona.
isbitaalka saxageed oo maamulkiisa iyo dhakhaatiirtiisa sameyn doonaan muddo bil ah insha allah xaaladaha bukaanada isku furanka sameeyey oo hooyooyinka isku furmay xilliga dhal- dhal- dhalmada ay ku jireen isku furankaas oo ah nooca kan isku furanka kaadihaysta iyo saxaha iyo kan ah isku furanka een, xagga malawadka iyo saxaha taasoo sababtay in hooyada mustaqbalkeedii iyo nolosheediiba ay ciriiri noqoto sidoo kaleeto waxaa insha allah isbitaalka uu sameyn doonaa si lacag laana hooyooyinka isku furmay gaar ahaan eh, qeybta hore ee saxaha xilliga dhalmada ay jirto taas oo aan insha allah ugu talagalnay in bulshada aan uga faa'iideyno isqurista waxay ka socotaa xarunta waxayna howshaas qaliinada bilaaban doonaan insha allah labaatanka bisha agoosto qofka wuxuu iska bixin doonaa sarfeyska adeegyada kaleeto laakiin waxaa farii u ah insha allah qaliinka taasoo uu istaalka ugu talagalay inay ummadda ka faa'iidaystaan qaliinadaas kala duwan iyo heerarkaas kala duwan ee bukaanka loogu adeegi doono insha allah waxaa arrintaasi kuwada dhan oo isla qaatay maamulka isbitaalka dhakhaatiirta iyo guddiga howlwadeennada isbitaalka isqoristu waxay ka socotaa xarunta waxaan leenaha dadka ka faa'iidaystaan muddadu waa bil isqoristan waxay ku egtahay labaatanka bisha agoost insha allah